waxaan isleeyahay xiisadaas waxay ka bilaabatay kama bilaabansa docton waxay ka bilaabatay madaxweynaha muddaxileedkiisii dhammaaday oo go-aan ku gaaray inuu kororsado sida aad ka warayso saadaq muddo laba sano muddo afar sano ah ayuu la shaqaynayay nidaamkii farmaajo markii muddaxileedkoodii dhammaadana wuxuu sheegay inuu diyaar u yahay uusan diyaar u ahayn inuu nidaam sharci darraha usii shaqeeyo shir jaraa'id uu qabtay uu ku cadaynayo mowqifkiisa ah in waddanka doorasho inuu aado uu rabo intaas markii ay dhacday maamulka madaxweynaha xilkiisu dhammaaday wuxuu go-aan ku gaaray inuu xilka ka qaado xilkii markii laga qaaday oo gurigiisii soo degayna waxaa loogu daray in askarnimadiina laga qaado liiska askarnimadana laga saaro jananimadii iyo ciidankii darajooyinka ciidankana laga qaado taas oo ayadana aan sharciga waafaqsanayn intaas weliba oo gardaraa iyadoo ay dhacday ayaa genaraal saadaq uu wuxuu yimid deegaankan shir kole oo ay degan yihiin reerkiisu wadahadal dheer kadib ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed qoorqoor yaa wuxuu ku qanciyey generaalka iyo dowladda inuu ku dhexdhexaadiyo in generaalku gurigiisii oo ku yaalla areada airboorka uu ku laabto ammaankiisana la damaano qaado inaan la weerari doonin wax dhibaataana loo geysanaynin intaas markay dhacday oo generaalkii uu ku laabtay gurigiisii abaarakoodii duhurnimo ayaa waxaa soo weeraray ciidan kala duwan oo military iyo nabad sugid iyo boolis intaba leh oo isku hareereeyay gurigiisii dowladdii markii lala hadlay oo la yiri ninkan maxaad ku haysataan oo idinkii la ballamay oo ballanku keenana waa diideen inay soo qabtaan waxaan hayna waa diideen kadibna dib ayuu ugu soo laabtay shir kole sida aad sheegtay haddii ciidamada dowladdu isku hareereeyeen sidee ugu suura gashay inuu meesha ka soo baxo genaraal saadaq anigu nin siyaasiyan ahay laakiin waa kaarta militarian isleeyahay magaaladan waa magaaladu taliyaha ka ahaa marka de dadkan iyo askarta iyo kullina wuxuu tol leeyahay wuxuu qaraabo leeyahay wuxuu saaxiib leeyahay weeye marka dee sida uu kusoo baxana waa kaarta askareed aada uma ogi laakiin waxaan kuu sheegayaa hadda asaga iyo annaguba inaan kusugannahay deegaanka shir kole mar kale ayuu isku dayey nidaamkii farmaajo iyo iyo kooxihiisa inay nagu soo weeraraan halkan dabcan de dadkeenii iyo deegaankeenii aan joognay haddana xaalku waa degan yahay halkaasaana wax marayaan marka waxaan u sheegaynaa wax sababa oo genaraal saadaq lagu beegsado ma jirto waxaan kuu sheegayaa falastiin ay maxkamad ciidan oo iyo amar ciidan iyo sharci midna looma marin cid dacwo u qabtaa ma jirto baabuur tignika oo wiilal aan qaarna qara nahay qaarna soomaali kala yihiin baa oo farmaajo soo diray baa daba ordaysa haddii annagu inaan gardarradaas iska diidnaan xildhibaanna ugu nahay ugu matalnaa gardarre iska diidkaasna asaga ma ahana dadka soomaaliyeedaan ku matalnaa oo qalbi dhagaxaan hortiis ka difaacaynay farmaajo cabdiraxmaan abshakuur aan ka difaacnay dadka laga laga la dulminayo o dhan aan maalin walba ka difaacaynmarka nin la raadsanayo la daba ordayo maxkamaduna aysan xukumin ciduna aysan xukumin oo baabuur tignika ay daba ordaysa un baan aragna marka madaxweynaha galmudug ayaa markii hore ka shaqeeyey ayaa tiri in uu dib ugu laabto xaruntiisii hore wax xiriira hadda malala sameeyey madaxweynaha galmudug maadaama uu dowladda ku dhow yahay oo arrintani hadda ma ku jiraaho wax xal raadis ma leedahay hadda waa uu ka warhayay maanta markii lasoo weeraray dabcan dee sida muuqata nimankaanu niman ixtiraam iyo sharci midna u haya ma aha madaxweynaha iyo dhammaanteenba wax hadda oo ah xaqa uu leeyahay genaraal saadaq john muwaadin weeye xorriyaddiisa dhaqdhaqaaqa waxaa xadidi kara qaanuunka qof ma xadidi karo iyo rabitaan qofeed marka annaga waxaan aragnaa in rabitaanka farmaajo uu halkan ka socdo isaguna uu rabo inuu sida uu rabo qofkuu rabana ku tasarufo qofkuu rabana etoobiya u dhiibo qofkuu rabana dilo dee midaasuna hadda genaraal saadaq iyo tulkiis iyo dadka soomaaliyeed oo xorriyadda jecelba waa diidan yihiin adiga hadda xildhibaanaad tihiin intii aad inta soo baxdaan aad saadaq john la degi lahaydeen soo ma ahayn in aad xal raadisaan lagu badbaadiyo in ciidankuna aysan aada usii kala qaybsamin dhibaatada dadka rayidkaana lagu yarayn karo maxay xalahay keenaysaa inaad soo guurteen oo aad shir kale la degan tihiin annagu horta dadki matalayay oo golaha iyo golayaasha kala duwan ku matalayaan nahay wuxuu xaqna ugu leeyahay inaan protection u samayno wuxuu xaqna ugu leeyahay dadkii aan matalayno asaga iyo annagu baan ka dhalanay inaan la hadalno midda ku saabsan in ciidamada la kala qaybiya ciidamada waxaa kala qaybiyey farmaajo waa ka warhaysaan intii xukunka soomaaliya uu soo jiray oo kumeel gaarka ahaa hal qofo oo darajo ciidan lagala laabtay ma jirto darajada ciidan si loo laabtay leedahay maxkamadda militariga leedahay waa ka warsadan kartaa madaxweynaha sharci darada uu dalkan ku hagayo oo dastuurka uu ku laalay oo aada og tahay inuu laba sano ku darsaday oo aada og tahay golihii shacabka marka annagu waxaan kala qaybinayna ma jiraan difaacu nafsi baan xaq u leenahay guryaheenni baan joognaa dadkeenni baan la joognaa ciidamadaas aada sheegaydana asaga wey cidda soo diraya asagaa laga rabaa inuu dib u celiyo gardaradaanu ka daayo ayagana waxaa laga rabaa mandatekiisu wuu dhammaaday inuu nin mandatekiisu dhammaaday uusan maxkamad iyo u sababin berri in lasoo dacweeyey